bismillahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu nabaday dhegeystayaal meel kasta oo dacalada dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamij gaar ah oo aanu ku waraysan doona abwaanka da'da yar ee cabdinuur maxamed carab oo ka mid ah abwaaniinta da'da yar ee reer somalilan abwaan cabdinuur ayaa waxaanu ka waraysan doonaa qaar ka mid ah maasooyinka iyo suugaanta uu curiyey gaar ahaanna toddobaadkan waxaanu si gaara uga waraysanaynaa tix gabay ah oo abwaanku uu curiyey islamarkaana halhayskeeda uu ka dhigay gaf sokeeye bal hadda gaf sokeeye waxay daaran tahay iyo gabaygani wax uu xambaarsan yahay cabdinuur ha inoo shaxan bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay walaal mawlid maxamed odawaah adiga iyo warbaahintiba kolley maansadan aan wadaa waxaa la yidhaahdaa gaf sokeeye waana runtii waa geeraar kolley markaad eegto geyigan soomaalida gefaf badan oo lagula kacayo dad soomaalida un ka mid ah oo ay soomaalidu kula kacayso bulshada lafteedi baa iskula kacaysa marka bulshada laftigeedii ayaa qayba qayb ayaa qaybbaa qayb ka mid ah runtii ta kooreysa ta ka hor aanay xaq iyo xuquuq toona aanay ulahayn markaa markaad yar runtii aad qiimaysa sida loola dhaqmaayo aad dadkan eegto wallahi runtii waad gilgilinaysaa aad baad u damqanaysaa saa daraadeed baan habeen habeenada ka mid ah anagoo iyadoo la leeyahay waxaa la qabanayaa barnaamij yaroo ka hadlaya haybsooca ayaan idhi balniyow dee ninba waxbuu kaga qayb qaataaye madaadoo laba saddex erey ka yidhaahda ayay ku habboonaan layd marka maansadan haddii aynu ku noqono waxaad ugu hiilinaysaa runtii gefka amba tacadiga bulshada bulshada soomaalida guud ahaan ay kula kacaan dadka la haybsooca amba lagu tilmaamay in laga tira badan yahay aada iyo aad aada iyo runtii runtii waa sidaa mawlidow kolley dadka la haybsooco kelmadaas waa saasa way la haybsoocaa laftigeeda weeyaan waa la haybsoocaa sideedaaba haybsooc sideedaba haybsoocotay laakiin kelmadda waa laga tira badan yahayda waxaa laga yaabaa inaan laga tira badnayn haybsoocaasu mooyaane dad inay beelaha qaar ka tira badan yihiina way dhici kartaa laakiin aduu reerkaa reer la dulmiye un kasoo qaad wy reer la dulmiye kasoo qaad cabdi nuur inta aanad bal hadda bilaabin geeraarkan bulshada markaad eegto waa run oo gefo fara badan oo runtii lagula kaca ayaa jira dadkaas adiga si gaara maxaa ku taabtay maxaa ku dhahday maansadan kugu dheliyey ay ku damaqda waxyaabo badan baayn ayaa haddaad eegtoyn aad arkaysaa in lagula kacayo laakiin aniga sheekadan waxyaabaha aadka ii damqa wax ka mid ah waxaad arkaysaa matalan dadkan dhallinyarada ah marka ay kasoo qaad guurdoon qof qofku markuu guurdoon yahay waxaad arkaysaa nin kule iyo inan inantaasa inan qurux badan baan arkayo waan la sheekaystay inantii waanu heshiinay mar alle markaanu heshiinay baan ogaaday inay reerkaa tahay dabeetana dib baan uga noqday yacni waa wax aada ku damqaya anigaaba usoo joogay berigaanu iskuolka dhigan jirnay ayaaba sheekadaasi iskuolkaiga laftigiisa ka dhacday inaan iyo inaan isle isguursada ayaa inanka gadaal wuxuu ka ogaaday inay inantu tahay beelahan dabeetana guurkii uu ka noqday inantaas wax alle waxay dembi gashay ma jirto waa inan muslimada waa inan soomaaliyada waa inan habl kuwan iyo saayaba ka qurux badan laga yaaba inay ka qurux badantay markaa mawlidoo sidaa ayay ku ayay ku dhalatay gabsokeeye wuxuu odhanayaa gabsokeeye horta macnihiisu waxa wey waa gabsokeeye laga galay baan ujeedaa marka waa gabsokeeye marka marka magacaba maasa la maqlo ilan bulshadani ayadiiba sokeeye isku wada runtii isku wada xidhan ha soomaali waa soomaali waa sokeeye aad iyo aad marka gaf marka lagu gafaa waa qof soomaaliya gefka laga galaa waa gaf sokeeye laga galay marka magacana sharaxaadiisu waa taa haddaynu iska bilaabano wuxuu yidhi geeraar baan ereygiis iyo taladaan go-anayo sida loogu gorfeeyo gedihiisa aqaane goobtan caawa la joogana guyaalbaaban sugayo kama gaabsan karaayee ge-dhammaan ka bilaabo geedi baan rarayaaye bal halkuu ila gaadhiyo gurigaan furi doono allahayo guri roon iyo god barwaaqa ka yeel gudbayoo iska dhaafaye haddaan gees kale eego soomaali ay giddigiinba idinkoo dad gudboon ah oon badhkin gaalo ahayn su-aalaan garan waaye oo waayahay gubaysay gefna aanu arkayaan golaha soo dhigayaaye guurtiyay bal dhegaysta oo jawaabteeda gorfeeya oo garawshiya ka keena maxaa beeshan gabooye gaarka loogu faquuqay ee geesigooda barbaariyo gabdhahoodan qurxoon ee aad geenyada moodo ma geynaan la yidhaaye maxaa loo gelbin waaye ee guurka loogala maagay ee geesta looga maraa gayaan weeye ilayne gef miyaanay ahayn ummad aynu gudboonnay oo guri aan wada naalno oo guudka aan isu eegnay bal maxaad ku gariiftay ee gunta loogu sifeeyey adna go adna aad gob ku sheegan bal waxaad gooni u dheertay golahan caawa ka sheega gabooyaa kayasaayow maanigaa ka gu'weynoo guun ah baad igu leeday maadigaa dhud galooloon idi gaadhi karayn iyo geedo gaar ah ka beeran oo dadkan guudka ka saaran maisagaa garan ma isagaa garan waa iyo gumartaa laga umay ma isagaa ah goriile geed qudhaad wadatiine abtirsiimada guudkiyo aadan soo geli maayo garaad gaabanidaa galladaa rabbigeennu wuu inoogu gargaaray nina gaaruma sheegtee maadigaa ka gundheero garashaanay lahayn mise goobta dagaalkiyo halka laysku gelaayiyo gulufkay ka baqaanoo geesi baanay lahayn geniyaad lacageed iyo manin guuyo dhaqaayiyo ganacsadaanay lahayn maga magamaanka la fuuliyo fardihii gantamaayiyo geela hawdka ku foofee aynu gaaxda ka maalniyo lo-da geesaha dheer iyo gaabanow adhigii iyo guunyadaad ka xigtaa oo maydinkaa ula gaara oo iyagaan garanaynin gedda loo dhaqanaayo ma gartaanay aqoonoo guurtigeed ka hadlaysiyo garsooraanay lahayn ma wadaaddo garhweynoo garabka wayse ku qaato faralkii gudanayo guulahood ka baqaayo u gargaara kitaabkiyo dad qur'aan garanayaan guryahoodaba joogin ma nin aan gacantiisu weligiidba weligiiba gudhnaynoo martida goolol u loogiyo deeqsi baad kala gaartay oo gocor baad ku saluugtay ma abwaan ma abwaan god yaqaanoo golayaasha yimaado suugaantii gelbinaayiyo gabayaabo aanay lahayn ma gashaanti dhabeeloo qabbaankii gurigeediyo xilkeedii gudanaysa oo gasiinkii karinaysa oo geedka loogu fadhiisto oo geenyo ah oo la majeertiyo gaari baanay lahayn intaasoo galladoodba gabooyuu ka kuwan soocay way ku gaadhi karaanoo gambadaa lama dheera gadaafaad ku wadaane waxaan maanka gelayn iyo gurac layskuma raacee qofka aad ka go'ayso wax gadmaayo ku diid ajiyow gardaraale gacalkiisa fogeeye gafsokeeye gal maaha geesbicii tuma maaha adigaa iska guuraye badhna waa gonta raacayse gefka uunka ka daaya oo walaalihiin gacmahooda iyo garabkooda ahaaba walaaliheenna guhaad iyo guubaabaan farayaaye dadka yaanay ka gaabin oo guusha yaanay ka quusanoo gef haddii lagu maago iyana iyo iska maaline waa inay gilgishaanooy maskaxdooda korshaan waan gunaanadayaaye gabooye a waxaan leeya tartan baa la galaaye giddigiinba midooba geeska soo wada jeesta guulihiin tala saarta cirkaad gaadhi kartaane hankiinna meel sare geeya uga dololada awda